بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين waxaa halkan nooga bilaabanaya dersigeennii kontonaad ee kitaabkeennii addurar ulbahiya oon uga hadlaynay ramadaanka ramadaanka ayaan ku dhex jirnay oo rugnigii afraad ah wa furuuduhu faradyaalka bisha ramadaan shay aani laba arrimood oo kale ah weeyaan faradka bisha ramadaanku uu leeyahay waa laba shay weeye laba shay buu iska leeyahaa baa lagu yidhi faradyaalkiisu waa labo wa furuuduhu shay aani faradyaalka bisha ramadaan laba xabo weeyaan axaduhumaa midkood anniyatu niyo weeye buu yidhi waa in niyo la helo likulli yawmin maalin walba oo min ramadaana ka mida weeyaan habeen walba oo bisha ramadaan ka mida niyaa loo baahan yahi maxaa yeelay niyadaas nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam qofku inuu la yimaado habeenkii waajib bay ku tahay baa la yidhaahdaa ilaa acmaashu waa niyo waxaana la sii niyeysanayaa intaan salaada subax la gaarin niyadu cibaadaadka kale marka la samaynayo la xidhiirtaa weysadoo kale marka la bilaabayo dhaqidda wejiga lagu bilaabayo xajka marka la gudagelayo sekada marka la dhiibayo laakiin ramadaanka waxaa qasaba in laga sii hormariyo intaan salaad subax dhalanin oo inta habeennimaa waa in la niyeysto wuxuu dhihi jiray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis waxaa soo arooray rasuulku uu yidhi man lam qofkaan soonka jamcin man lam yujamic isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofkaan soonka la imaanin niyadiisa intaan salaada subax dhalan soomba uma jirou yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam niyada macnaheedu waxa weeye qalbigaaga hadday ku soo dhacdo berri inaad soomayso waa niyo markaad suxuuranayso haddaad suxuurtiiba inaad suxuurato ood berri soonto qalbiga ku qabato waaba niyadiiba biyo inaad cabto si aadan berri aadan u haraadin oodan u oomin qalbiga haddaad geliso ood biyaha saa u cabto waa niyadiiba yacnii berri inaad soomayso ramadaan qalbiga oon soo geli weeyaan inama alacmaalu binniyaat uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu niyeystaa buu leeyahy laakiin niyo la'aan waxba kuwa ansixi mayaan haddaad niyadii oo dhan halmaanto oodan habeenkiiba niyeysanba niyadii o dhanba waad halmaantay qofku hadduu niyadoo dhan iska halmaamo hadde markaas soon maalinkii uma jiro muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa waxa weeye oo laga doonayaa soonkaas imsaak horta maalinkaa dadka sooman buu lamid noqonaya wax ma cunaya waxna ma cabayo wuuna soo qadaynayaa weeyaan wuuna soo qadaynayaa xadiis kaloo waxaa soo arooray nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yubayit inniyata min alleyl falaa siyaama lah rawaahu daaru qudn waxaa la yidhi niyada markii la niyeysta kabacd ba qofku wax cuno iyo hadduu zawjkiyo zawjadii ay kulmaan iyo kulli waxba u dhibi mayso adigu niyada la imaad weeyaan inta habeennimo niyo la imaad maalin walba niyadiisa gooni ula imaatay dad baa waxay ku odhan doonaan habeenka ramadaan ou bilanayo hal mar niyeyso dibna lagaagama rabo may waa sidaas weeyaan sida uu ku dhisan yahay ee adilada islaamku ay ku dhisantaho madhabkeenna uu qaata weeyaan aimada qaar sidaa qaba way jiraan laakiin ma la ogola weeye waxaa waajiba atacyiin fii sawmi alfardi baa la yidhi waa inuu niyada ku xaadiriyo ramadaan inuu soomayo hadduu nadar iyo kafaarana iyo soomayana waa inuu qalbiga soo geliyo waxaa weliba fiican horta qalbiga in laga niyeystaa waajiba waxaa fiican afka in laga yidhaahdo nawaytu sawma qaddin nawaytu sawma qaddin can adaa'i fardi shahri ramadaana haadihi sanata lilahi tacaala nawaytu sawma qaddin can adaa'i fardi ramadaana haadihi sana waa kusoo gaabi kartaa ama nawaytu sawma qaddin can adaa'i fardi ramadaana can adaa'i fardi shahri ramadaana hadihi الsana lilahi tacaala iimaana واxtisaaban liwajhi اllahi اlkariim niyo la imaad calaa xaasil niyadu qasab weeyaan soonka niyada in lala yimaado ay waajib tahay waa soonkee waa soomka faradkaa weeyaan qada ha noqdo neder ha noqdo kafaara gud ha ka yimaado ramadaan ha noqdo kulli waa soonka faradka ah amaa soonka sunnada ah barqadii baa la niyeysan karaa habeenkii haddaadan niyeysan ee subaxii barqadii ay kugu soo dhacdo inaad maanto isniina soonto ilaa nabigu isniinta waa soomi jiray calayhi salaatu wasalaam ama maantoo kamiisa aad soonto ilaa nabi moxamed baa soomi jiray sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyo la labadan maalin maxaad u soontaana nabigeennu wuxuu yidhi waa laba maalin oo acmaasha ilaahay loo bandhigo waxaan jeclahay anigoo saa'ima camalkayga in ilaahay loo bandhigo soomku caadi maahan axbaadi maxaa yeelay nabigeennu xadiis uu warinayo xadiisulqudsi ah wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu leeyahay kullu camal ibni aadam lah ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzii bih bini aadamku camalkiisoo dhan asagaa leh waxaa suuragal ka ah ru'ya inay tadakhul u yeelato oo ru'ya soo gasho ilaahu naga badbaada ru'ya iyo sumca acmaasheenna ha lagu arko iyo ha lagu maqlo inay naga soo gasho ashirku alasqar baa la yidhahdaa gaalnimadii yareed baa la yidhahdaa ashirku alkhafiyuna waa la yidhahdaa gaalnimadii qarsooneed oo kuu soo xaluulanaysa weeyaan allah naga badbaadiyo marka waxaa la yidhi soomku hadduu yahay masalan ba soom sunnaha hadduu yahay hadda isaga waxa weeye masalan ba waa kamiistii waa isniintii oo kaleeto ilaa nabigu labada maalin waa soomi jiray wuxuuna dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam waa laba maalin acmaasha ilahi loo bandhigo haddii marka aad soom sunnaha soomayso nuucoo doonaba ha noqdee habeenkii waa la niyeysan karaa haddaad habeenkii aadan niyeysanna xitaa barqadii intaan duhur la gaarin oo dhan waa la niyeysan karaa laakiin waxaa shardi ah wax soon buriya inaadan la imaanin waxaana u daliila nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiis ka sugnaaday oo warinayo imaamulbayhaqi sanadkiisuna uu yahay saxiix waxaa soo arooray nabigeenna dakhala calaa caaisha radia allahu canha daata yawmin nabi moxamed ummuna caaisha inuu maalin u yimid oo fa qaala uu yidhi hal cindakum shay-un agtiinna wax la cuno cuntoa guriga ma laga helaya qaalad laa mayay tiri nabiga ilaahayo wax cuntaa ma laha qaala fa innii idan saa'imun marba haddaan cunta jirin anugu waa soomanahu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qalbiga waxaa laga niyeysta in lagu dhawaaqi karo ilaa talafudku waa baadil qolaa meel la taagan ummaddii oo dhan shaki ku abuuray nabi moxamed baa laga qaatay maxaa yeele qalbiga wixii uu ka niyeystay ayuu dadkii u sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam waan soomanahay haddii qofku wuxuu niyeysanana waa soonkii weeya marka waatan la yidhaha talafudka markii la marayo salaada iyo weesada iyo qiyaas baa lagu ogaaday weeyaan qiyaas baa lagu ogaaday qiyaastuna waxay ka mid tahay masaadir shariica afarta masdar oo shareecadu ka soo fusho adiladeeda ayay ka mid tahay weeyaan waajibka marka rugniga faradyaalka midka koobaad anniyatu likulli yawmin min ramadaan wa thaaniihimaa midka labaad alimsaaku ka joogsasho weeyaan oo laga afaysto can mufdirin wax qofka soonka ka buriya weeye wax ku afurin karoo soonka kaa buri karaa waa inaadan isku taabanin iska ilaali wa yushtaradu waxaana la shardiyaa fiihaa niyada iiqaacuhaa iiqaacuhaa rididdeeda iyo la imaashadeeda leylan fii leylin niyada waxaa shardi u ah in habeenkii lala yimaado wanagii hadda ka hadlaynaba habeenkii inaad la timaado niyada taas baa shardi u ah baa la yidhi oo inta habeennimo aad niyeysato waa shardi weeyaan niyada sidaas baa loo shardiyaa markii soonka uu farad yahay ama ha noqdo ramadaan ama ha noqdo qad ama ha noqdo kafaara gud ama ha noqdo nadar waxaa qasaba in niyada habeenkii lala yimaado ayaa la yidhaahdaa weeye waa qasab in habeenkii lala yimaado wa waqtuhaa waqtiga niyada lala imaan karo ramadaanka marka la niyeysanayo mubta mumtaddun wou taagmayaa waqtigaasu min maqiibi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga bilaabo ilaa duluuci alfajri ilaa iftiinka salaada subax ou ka dhasho inta laga gaarayo laga bilaabo qoraxdu markay dhacdo oo maqrib la gaaro la afuro haddaba waad niyeysan kartaa berri inaad soomayso caawoo dhan markaad doonto niyeyso markaad doonto niyeyso ilaa salaad subax inta ka dhalanayso ayaad niyeysan kartaa inta ka dhaxayda laakiin markii salaaddii subax caddaatay kabacdi oo aadaankii la gaaray haddaad niyeysanaa may watacyiinu ka ramadaana tacyiinku soonka ee ramadaanka marka la niyeysanayo tacyiin baa shardi ah tacyiin waxay ku cadfan tahay wayushtaradu fiiha iqaacuhaa leylan iyo wa tacyiinu ila waa niyo tacyiinna waa in la helo qasadkii horta waa niyadii habeen lagula yimaado waa waktiga waa shardi tacyiinna waa in la helo weeyaan oo waxa waan soomayaa berri berri ma sunnaad soomaysaa mase ramadaan ramadaanku inuu waajib yahay in la sii niyeysa shardi ma aha maxaa yale ramadaan sunnaa ma jiray dhan culummadu inaad ramadaan soomayso oon qalbiga ku qabo tacyiin cayin weeyaan cayin oo tacriifi shayga aad berri soomayso walaa yushtaradu lama shardiyo atacarudu banbixid atacarudu banbixid aada u banbaxdo lifar lifardiyatin lifardiyatin faradnimo inaad u banbaxdaahay sharad ee shardi maaha maxaa yeelay ramadaanka soonkiisu waxaan farad ahayn ma noqdo qofkaan gaara hadduu soomayo waa oon farad weeyaan in marka loo banbaxaa shardi maaha wa yusanu waxaa la sunneeyaa an yaquula qofku inuu yidhaahdo caqiba fidrihi afuridda ciribteeda qofku marka uu afuro oo ramadaanka la afuro waxaa sunnaha inaad tidhaahdo allaahumma laka sumtu ilaahow daraaddaabaan u soomay wa calaa risqika afdartu ilaahow risaqaagiibaan ku afuray wa bika aamantu ilaahow adigaan ku rumeeyey walaka aslamtu ilaahow adaan kuu hoggaansamay wa calayka tawakkaltu ilaahow adaan ku tala saartay dahaba addama'u oonkii wow tegey wabtallat alcuruuqu xididadiiyo jidhkii way qoyeen wa habata alajru ajirkii wou sugnaaday in shaa allahu tacaala ilaahay hadduu doono yaa waasica alfadli fadligiisu ilaaha uu ballaaran yahayow ikfir lii ilaahow ii dembi dhaaf alxamdu lilaahi ilaah bay mahadu u sugnaatay alladii ilaahaasoo acaananii ii kaalmeeyey oo fa sumtu marka aan soomay wa rasaqanii i irsaaqay oo fa afdartu risaqiisii ou siiye aan ku afuray allaahuma wafiqnaa ilaahowna waafaji lisiyaami soonka ilaahowna waafaji wa balliqnaa ilaahowna gaarsii fiihi soonka dhexdiisa alqiyaama istaagga loo istaago oo ramadaanka lala yimaado taraawiixda iyo salaatuleylka ilaahowna gaarsii waacinnaa ilaahow noogu kaalmay calayhi qiyaamka ramadaanka iyo taraawiixda iyo kulli ilaahow noogu kaalmay walxaal annaasu niyaamun dadku ay iska hurdayaan kuwa tukada ood u kaalmaydo ood karsiido ood jeclaysiido oon ka cajisin ilaahow naga yeel weeyaan wa adkhilnaa ilaahowna geli aljannata jannada ilaahowna geli bisalaamin bilaa saabiqi cadaabin ay culimmadu dhihi jireen bisalaamin nabadgelyo xaalaan ku dheehannahay oon cuquubo iyo dhib midna nagu dhicin ilaahow jannadana geli way annagoo cadaabta iyo midna aadana taabsiinin ilaahow naga badbaadi cadaabtaada marka waxaa la yidhaahdaa waxa weeye ramadaanku intaasoo xugun buu iska leeyahay ducooyinkaas baa la akhristaa bisha ramadaanna waa bishii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabigeennu ou dhihi jiray ramadaanka wou idiin yimid buu nabigu dhihi jiray aad buu saxaabta waxa uu u jeclaysi jira nabigu calayhi salaatu wasalaam ramadaankii baa idin yimid waa bil barakaysan ilaahay wuxuu farad idinkaga dhigay soomkeeda tufataxu fiihi abwaabu asamaa'i albaabada samada oo dhan ayaa la farad yeelay ayaa la farad yeelaa waxaan rabaa ayaa la furaa weeyaan albaabada samadoo dhan baa ballaqan wa tuqallaqu fiihi abwaabu ljaxiimi albaabada naareed oo dhan baa la xidhaa wa tuqallu fiihi maradatu shayaadiin shayaadiinta kuwooda macangaga ah waa la katiinadeeyaa waxaa ku sugan habeenka khayr badan kun bilood oo laylatulqadri la yidhaahdo habeenkaa qofkii waafaqa siddeetan iyo waxa weeye dhowr sano qof cibaadaysanayey ayuu ka khayr badan yaha weeyaan ayuu ka cajiib badan yaha macnaha waa habeen aad au ka khayr ou ka fadli badan yaha wey nabigu wuxuu dhihi jiray ramadaanka ilaahay baa idinku waajib yeelay ramadaanka wa sanantu lakum qiyaamahu aniguna qiyaamkiisan idiin jideeyey ayuu nabigu dhihi jiray faman saamahu wa qaamahu iimaanan waxtisaaban qofkii bishaan aan hadda ka hadlayno ramadaan sooma ilaahay oo haddana qiyaamka habeenkii la yimaad asagoo arrintaa u samaynaya ilaah rumayn iyo ajiraasi daraaddeed kharaja min dunuubihi ka yowmi waladadhu ummuh hooyadii maalinkay dhashay oo kale ayuu kala mid noqonayaa dunuubtiisa oo dunuubtoo dhan buu ka dhex baxaa sida hooyadii maalinkay dhashay uusan dembi u lahayn dembigoo dhan baa laga mayraa weeyaan marka ramadaanka axbaabii aan u diyaar garowno ramadaanka soonkiisa sidaas baa looga hadlay camal walba oo bini aadamku la yimaadona asagaa iskale buu yidhi ilaahay ilaa soomka mooye amaa soonka anou ii sugnaaday anigaa ka amaalmarinaya acmaasha kale ru'yo iyo waxbaa dhex geli karaa laakiin soomka qofka sooman asagii ilaah unbaa is og wa siyaamu junnatun buu leeyahay nabigeennu wuxuu yidhi soomku waa gaashaan kaa difaacaya macaasida iyo dunuubta iyo naarta iyo shaydaanka iyo ayuu kulli kaa difaacaya haddii qofku uu sooman yahay nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam falaa yarfuth walaa yasqab yousan afxuma la imaan ha iska ilaaliyo fuxshulkalaam ha iska ilaaliyo qaylada iyo buuqa iyo doodda aan qaymaha lahayn qof hadduu ku soo hujuumo fa in saabahu axadun ow qaatalah qof hadduu dagaal kugu soo hujuumo ama uu cay kula soo aado adugu ka roonow falyaqul innii imri'un saa'imun nabigu saasuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam ha yidhaahdo anigu qof sooman baana maadaama aan soomanahay ma doonayo soonkayga inaan dhibaato u geysto rasuulkeennu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka sooman laba mar inuu farxo walisaa'imi farxataani yafraxuhumaa qofka sooman wuxuu leeyahay laba farax ou farxo markuu afuro farixa ayuu nabigu yidhi wow farxaa wa idaa laqiya rabbahu farixa bisawmi ilaahay markau la kulmana soonkiisuu ku farxaa buu nabigeenu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laakiin qofka aan soomin muxuu ku farxi doonaa ilaahay markuu la kulmo marka dadku ay ciidda tukanayaan qofkii soonkii kasoo soonkii waajibkii ilaahay ka tegay muxuu ku farxi doonaa marka la afurayo qofka aan soomi jirin muxuu ku farxi doonaa intaasoo dhan naftiiyo shaydaankaa beenu sheegaya maahane ma faraxsana run haddii laga hadlo qofka sooman oon baa faraxsan laakiin dadka aan soominu ma faraxsana weeyaan bisha ramadaan fawaa'idda nuucaa baa lagu tilmaamay oo aan la soo koobi karin waxaa la tilmaamaa bishaas marka la gaadho malag ka mida malaa'igta dadka la hadlaya wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya shari aqsir buu leeyahay weeyaan war qofka khayrka raadinayo ee soo qaabil khayrka albaabadiisii baa furan bisha lagu jiraa waa bishii khayrka waa bishii barakada waa bishii raxmadda waa bishii sadaqada waa bishii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ou badi jiray qur-aan akhrinta waa bishow nebi moxamed badi jiray cibaadooyinka waa bishow nabigu badi jiray ictikaafka waa bishow nabigu badi jiray sadaqa bixinta adiguna ku dayo nabigaagii udganaa calayhi salaatu wasalaam soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir buu leeyahaa baa la yidhi wa ruuxa sharta dalbayow albaabadii shartoo dhanba waa xidhan yihiin shayaadiintii oo dhanba waa katiinadaysan yihiin xaggeed u socotaa ka joogso oo ka soo laabo weeyaan habeen walba oo kamida bisha ramadaan waxaa la yidhi dad naar u waajibtaa laga xoraya naarta ilaahay naga badbaadiye habeen walba oo kamida bisha jannada waxay leedahay sideed albaab ayuu nabigeenu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam albaabadeeda waxaa kamida mid kamid aha waxaa la yidhahdaa baabu rayaan baa la yidhahdaa alrayaan baabkii buuxsanaa oo mar walba iska buuxay baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa baabkaasu waa buuxaa mar walbaba waa albaab buuxa weeyaan albaabkaas waxaa gala dadka saa'imuuntahoo sooman laa yadkhulu macahum axadun kayruhum baa la yidhi qof kale oo gelaya ma u jira weeyaan waxaa la yidhaahdaa marka ay galaan dadka soomani ayna xaggeebay ka baxeen aaway assaa'imuuna dadkii soomanay aaway marka saa'imiintii soomanaybaa soo gala weeyaan markay galaan baa la yidhi albaabka waa la xidhaa qof kaloo soo galaya ma lahan qof kaloo soo gelaya kan ugu dambeeya markau galo qof dambe oo gelaya male waa loo xidhaa albaabka weeyaan soomka marka axbaabi aad buu u fadli badan yahay qofkau dhaafaahi khasaaro on baa ku dhacday qofkau dhaafo waa qof khasaaray weeyaan halkaabaa looga hadlay oo ducooyinkaa iyo khayrkaabaa la akhristaa markii qofku waxaa la yidhi ou gaadho waxa weeye waktiga afurka markuu gaadho hadda afurka markii la afuro ducada akhriso weeyaan marka la afuro dadku ay afuraan ayaa ducadaad akhrisanaysaa baa la yidhi waa cinda alfidri bay leeyihiin weeyaan waa sunna inuu yidhaahdo caqiba alfidri markuu afuro caqiba fidrihi ou ducada akrinaya wuxuu odhanayaa ducada hadda aanu soo sheegnay allaahuma laka sumtu wa calaa risqika afdartu wa bika aamantu walaka aslamtu wa calayka tawakaltu dahaba aldama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in sha allahu tacaala yaa waasica alfadli ikfir lii alxamdu lilahi aladii acaananii fasumtu warazaqanii faafdartu allaahuma wafiqna lisiyaam waballiqna fiihi alqiyaam waacinna calayhi wannaasu niyaam waadkhilna aljannata bisalaam qof walba oo naga mid a xafidi kara weeyaan hadduu isku dayo inuu xafido waa duco yar oo la xafidin karo marka la afuro ayaa lagu ducaystaa ducadaas ayaa la tilmaamay waxaan gelaynaa qofku markuu soomo soonka maxaa ka burin kara marka soonkaaga maxaa dhibaato u keeni kara ilaa soonku wuxuu leeyahay luqa sharci aayaad axaadiis ka hadasha fawaa'id shuruud oo la yidhaha shuruudda uu ku waajibo shuruudu sixa arkaan buu leeyahay mubdilaad ama mufsidaad ayuu leeyahay waxyaabaha soonka buriya axbaabii labaa loo qaybiyaa qaybna waxay fasaadiyaan thawaabka qaybna waxay fasaadiyaan soonkii oo dhan bay fasaadinayaan qaybta fasaadka u keeno oo soonka thawaabkiisa baabi'iya waa badan yihiin waxaa ka mid a xanta waxaa ka mid a waxa weeye dunuubta ayaa ka mid a nabigeenna wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qofkaan ka tegin qowla zuuri waalcamala bih qowlka markhaatiga beenta ah iyo ku dhaqmidda lagu dhaqmo iyo baadilka iyo waxa xun qofkaan iska dhaafin falaysa lilaahi xaajatun ilaahay waxdana kama laha dacaamkiisa inuu ka tago iyo sharaabka uu ka tegayo baahidahayda isaga unbaa baahi disha mooyee wax faa'iidahu gaarayaa ma jiraan hadduu iska dhaafi waayo wixii xumaa oo dhan marka cuntada sida looga soomo waa in dunuubtao dhan looga soomaa weeyaan dad baa waxay tegayaan maalayacni unbay meel u camiranayaan war dhib ma leh waxba dhib ma leh waxa dhib ma leha la yidhiye waktigaan ku dhammaynaynaa war waktigu sow kaa dhammaan maayo sow qiyaamada lagu hor keeni maayo saacad walba oo adduunku soo dhaaftay sow dhulku kugu markhaati kicin maayo maalinta qiyaamo hebel sidaan buu yeelay sidaan buu yeelay sidaan buu yeelay korkaygu sidaan ku sameeyey aawa soonkaagii maanta oo dhan qowl beena aad ku dhawaaqaysaa weeye maalayacni iyo baadil buu ku jiraa waa soomanaha thawaab oo dhanba meesha ku heli maayo weeyaan wuxuu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam badanaa qof sooman oo soonkiisii baahi iyo haraad maahane wax kale aan ka helin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maantao dhan wuu soomanay laakiin oon baadile iyo baahiya wax kale heli maayo badanaa qof qur-aanka akrinaya laakiin qur-aanka uu akrinayo qur-aankii naftiisii ou lacnadayaba lacnatullah caleyka uu kaa daba leeyahy aayadda markaad akrisaba haddii marka waxa weeye waddadii saxda annagu aan soo mari weyno waxaan samaynayno sidaasay noqonayaan axbaabi faslun fi lmuftiraati soonka waxyaabaha buriya oo qofka afurin kara ayuu fasal u yahay almuftiraatu waxyaabaha qofka afuriyaahi arbacatun afar bay ku kooban yihiin buu sheikhu leeyahay afar qaybood buu ka dhigay kutubaha qaar baa ilaa toban gaarsiiyoo badiya oo kuwaa macnaha sii faahfaahiyo weeyaan afar qaybood buu ku tilmaamay ashyaada soonka burida kan ugu horreeya awaluhaa midka ugu horreeya kullu caynin waa shay walboo cayn lehoo daata leh cayntaasoo wasalad gaartay qofka min manfadin meel furan manfadkaasoo maftuuxin ilaljawfi gudaha u sii furan haddii shay cayn leh ama biyo ama caano ama dawo masalan ba dhuuntoo kale qofka looga shubo hunguriga looga shubo wax uu ka isticmaalay oo dhuunta ka laqay hadda waxa weeye soonka wuu burayaa wa baadinuludun dhegta baadinkeedoo kale looga shubay masalanba soonkii wuu burayaa weeye wuu burayaa baa la yidhaahdaa kullu caynin min acyaani dunyaa weliba waa inuu ahaado shay ka ee cayn shay daata leh oo acyaanta adduunyada ka mid a waxyaabaha soonka buriya afartan buu hadda noogu sheegay laakiin waxaa lagu daraa xaydkaa soonku ku buraa nifaaska wuu ku buraa waalida wuu ku buraa miir daboolanka wuu ku buraa qofku maalinkaasoo dhan ou miir daboolnaado riddada wuu ku buraa ilaahan ka magan galnaye oo diinta laga baxo wuu ku buraa weeyaan alxuqna daakhilatun fii wusuul wahiya daakhilatun fii wusuuli alcayn bay laakiin ta soo gelaysaa weeye wuxuu soonku ku buraa buu yidhi awaluhaa kullu caynin weeyaan shay macnaha shay walba oo daata lahoo cayn ah weeye cayntaasoo wasalad gaarta min manfadin meel furan manfadkaasoo maftuuxin ila aljawf gudaha usii furan weeyaan gudahu u furan yahi wadaalika kal cayni weeye kal xalqi baan rabaa hungurigii weeyaan waa shay dhuunta macnaha qofkii ou biyo ayuu cabbay kas buuna u sameeyey ama waxyaabo kaleeto oo dawaabuu qaatay shaygaas marka jawfka hadduu jawfku waa shayga gudaha weeyaan hadduu rabo quwo uu shayga ku bedelay yuusan lahaan alqadaa aw iddawaa marka shay gudaha usii furan baa lagu yidhi sida hungurigoo kaleeto biyo cabay gudahay u gudbayaan calooshay u gudbayaan wa baadin aludun dhegta baadinkeeda qasabada intaa macnaha waxa weeye tubada marka dhegta dhexdeeda gudaheeda taa loo fiiriyo inta hoose oon loo jeedi karin baa la yidhaha oo meesha qasabada ka sii dambayda maa waraa alqasabati jamiicahaa wa baadin ludun oo kale ayaa ka mid a baadinuludun dhegta baadinkeeda horta kal xalqi iyo wa baadin alanfi dheh sanka baadinkiisa waa masalada koobaad koobaad xalqiga iyo sanka baadinkiisa gudaha xagga ah oo la intaa qasabada tubadaa wixii ka sii xaggeeya wa baadinuludun dhegta baadinkeeda maa waraa almundabiq intaa isku daboolan waxa ka sii dambeeya ayaa la yidhaahdaa qaybaha oo dhan shaygu hadduu macnaha waxa weeye ee qofka dhegaha wax looga shubay sankaa wax looga shubay hunguriga labada jid oo kaleeto meelahaa furan wixii qofka ka galaa hadda gudahay u gudbayaan soo ma aha bes soonkii waa burinayaan laakiin jirkan haddii cirbad looga mudo qofka maanta waa la duraa maalanba waa qof cirbad qaatoo kaleeto jirkan baa looga duray jirka caadiga ah wixii cirbadii looga duro soonka burin mayso maxaa yeele jawfba usii gudbi maysa weeyaan gudaha wax usii gudbaya maaha wax jawf u gudbaya maaha geed baa meel kaa jeexay oo sidaa kuu taabtay soonkii wow buray miyaad odhanaysaa soonkii wow buray dad baa sidaa macnaha waxa weeye iska dhaadhiciyey dhiig yar baa iga yimid oo soonkii wow buray geed baa meel iga saray ama dhagax baa meel iga dilaaciyey ama dhaladii baa meel iga dilaacisay dhiig baa iga yimid gacanta ama lugta ama jirka meel kaleeto soonkiiba iga buriy may soonkuma buro weeyaan waxyaabaha soonka buriya waa inaan baranaa horta weeyaan waa muhiim maxaa yeele mar haddaan sooman nahay soonka wixii dhib u keeni karaa waa inaan kala barnaa iyo waxaan dhib u keeni karin taas muhiim bay noo tahay weeyaan dersi walba way kasii muhiimsan tahay maxaa yeelay soonka inaan ilaashanno oo wixii naga buri lahay aan ka ilaalino oo soon wanaagsan aan soonno baa la doonayaa soon arkaantiisii leh oo shuruuddiisii leh oo adaabtiisii leh oo waddadii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo gaaray lagu socdo inaan soonno ayaan doonaynaa weeyaan weli waxaan ku dhex jirnaa soomka axkaamtiisii dersigeenna beriya baan insha allah uga sii hadli doonaa waxyaabaha soonka buriya oo fasalkan ah iyo anwaacda soomka ilaa soomku marna wuxuu noqdaa waajib mar wuxuu noqdaa sunno mar wuxuu noqdaa makruuh mar wuxuu noqdaa karaaho qaybihiisana insha allahu soonka waa ka hadli doonaa waxyaabaha soonka buriyana dersigeenna beriyaan uga sii hadli doonaa hadda masaladii koobaad ugu horraydan qaadanay intii kale waa noo laaban yihiin qofkii casharkan dhegaystaa kan ku xiga waa inuu dhegaysto si uu u ogaado soonka waxyaabaha burinaya halkaa waxaa noogu dhammaaday dersigeennii kontonaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya oo soonka aan uga hadlaynay ilaahay ha nagu anfaco bisha ramadaanna ilaahay ha naga aqbalo soomideeda ilaahay ha noo fududeeyo acmaasheenna ilaahay ha nooga dhigo khaalisan liwajhihi alkariim subxaanah ilaahay dartii kuwa looga jeedo oon ru'ya iyo sumca aysan ku jirin ilaahay acmaasheenna ha nooga dhigo ilaahay ha naga dhigo kumayaalka la xoreeyo ilaahay ha nagu daro dhammaan ummaddeenna oo dhan meel walbay joogto kuwa ku sooma khayr iyo farxad kuna ciida ilaahay ha ka dhigo amni kaamil ah iyo itifaaq dhammaystiranna dalkeenna ilaahay hanooga ha noogu soo celiyo dalalka islaamka oo dhanna ilaahay subxaanahu wa tacaala cizi iyo tawfiiq ilaahay ha siiyo halkaas ayaan dersigeenna kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu